subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada aad ku maqli doontaan warka raadiyaha simba waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii hoteelka afrika ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saartay weerarkii saacadaha ka socday aagga garoonka aadan cadde jenaraal ka mid ahaa dowladdii milatariga ayaa ku geeriyooday weerarkii xalay la soo afjaray iyo madaxda dowladda oo ka tacsiyeeyey shirkii la filayey inuu maanta ka furmo magaalada dhuusamareeb ayaa u muuqday inay dibudhac kooban oo ku yimid shirkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab hogaamiyaha maamulka puntland ayaa kulamo ka bilaabay magaalada garowe ka hor tegitaanka dhuusamareeb wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa ku adkaysanaya in mar kale weerar uu ku qaadayo magaalada beled xaawo iyo xaaladda guud ahaanba siyaasadda soomaaliya oo muuqata mid cakiran islamarkaana khilaaf badin u hareeyay doorashooyinka soomaaliya mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdu waxay tilmaamaysaa kowda bisha labaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu doorkaroonaa warka subax ee raadiyaha simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha weerarkii hoteelka afrika ee magaalada muqdisho iyadoo ciidamada dowladda federaalka soomaaliyana ay sheegeen in weerarkaasi ay soo afjareen wararka laga helayo aaga ayaa aagga weerarka uu ka dhacay ayaa sheegaya in saqdii dhexe ee xalay lasoo afjaray weerar xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay ku qaadeen hotelka afriik ee ku yaala wadada aada garoonka caalamiga ah aadan cadde aagga isgoyska kilomitir afar ee magaalada muqdisho weerarkan ayaa bilowday koob iyo tobankii galabnimo ee shalay isagoo soo gaaray xalay saqdii dhexe waxaana lasoo wariyey weerarkaasi inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur soo gaaray hoteelka iyo weliba goobaha kale ee ka agdhowaa waxaa sidoo kale la sheegay in khasaarahan uu soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya saraakiil ciidan iyo shacab intaba afhayeenka booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in weerarkaasi lasoo afjaray isagoo faahfaahin kooban ka bixiyey al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday hoteelka afrika magaalada muqdisho waxayna sheegeen in weerarku ahaa mid isugu jira qaraxyo iyo dagaal toosa oo ka dhacay hoteelkaasi taliska ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay waxayna sheegeen in uu khasaaruhu yahay sagaal qof oo halkaasi ku dhintay oo ku jiro jenaraal maxamed nuur galaal iyo weliba sidoo kale in ka badan toban qof oo halkaasi dhaawacyo kasoo gaareen dhaawacyada ayaa la geeyey xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoo lagu dabiibayo waxaana wararka laga helayo weerarkaasi sheegayaan in halkaasi ay ku nafwaayeen saraakiil ciidan mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ganacsato iyo weliba dad shacaba waxaa lasoo wariyey in weerarkan dadka ku dhintay oo ka mid ahaa jenaraal maxamed nuur galaal oo loo yaqaanay galaal islamarkaana waxaa la sheegay inuu ku sugnaa hoteelka isaga iyo saraakiil kale waxaana geeridiisa ka tacsiiyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxaa sidoo kale dadka ku dhintay ka mid ahaa ganacsade caan aha oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi nuure siyaad oo la dhashay cabdi nuure siyaad oo loo yaqaano cabdiwaal oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaa sidoo kale lasoo wariyey qaraxaasi inay ku dhinteen saraakiil kale oo ka tirsan kuwa ciidamada dowladda soomaaliya waxaana ka mid ahaa cali dhuux maxamed barre oo ka tirsanaa saraakiisha booliska soomaaliya waxaa sidoo kale la sheegay in halkaasi ay ku geeriyoodeen qaar ka mid ah ilaalada hoteelka ugu horeynba uu galaaftay qarixii iyo weerarkii galinkii dambe ee shalay ka dhacay hoteelkaasi weerarkan ayaa soo gaaray ilaa gelinkii ilaa saq dhexe oo xalay ah waxaana halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska gaarka u tababarin ee loo yaqaana haramcad waxaa sidoo kale la sheegay gudaha hoteelka inay ka dagaalamayeen qaar ka mid ah ilaalada siyaasiyiin iyo saraakiil ku sugnaa gudaha hoteelka waxaase saq dhexe loo tegay meydka jenaraal maxamed nuur galaal oo yaalay aagga goobtii uu ku sugnaa oo ka mid ahayd hoteelkaasi afhayeenka booliska dowladda federaalka soomaaliya sadiiq aadan cali doodisho oo warbaahinta xalay saqdhexe kula hadlay aagga kadib markii weerarkaasi lasoo afjaray ayaa uga warbixiyey khasaaraha ka dhashay isagoo sheegay in weli aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta in hotel lagu magacaabo hotel afrik oo ku yaalay sona kilomitr 4 waddada aadda ee garoonka caalamiga ah ee aadan cadda international airport hotelkaas oo ahaa goob dadka shacabka ay isugu yimaadaan ayay arggixisadu weerar ay ku soo bilaabeen gaari laga soo buuxsho walxaa qarxa kadibna ay u isticmaaleen nafti halligayaal ee ugu talagalay inay qarribaan naftooda iyo nafti dadka shacabka ah goobta ku sugnaa ayay ku bilaabeen saasaa maanta dhacdadaasi ku dhacday hotelka inta ilaa hadda la xaqiijiyey waxa weeye dhimasho ilaa tobaneeyo qof ah dhimasho ilaa sagaal qof ah iyo dhaawac ilaa tobaneeyo qof ah oo dhammaantood goobta wax ka wada gaareen waxaan leenahay inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun intii ku dhimatana allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo inta dhimashada ah waxay isugu jiraan afar argaxisadii ka mid ah kii gaariga kowda hore isugu qarxiyey iyo saddex kadib nadiifinta iyo afjarka howlgalkaas ay ciidanku ku soo afjareen iyo shan qof oo ka mid ah dadkii shacabka ahaa oo hoteelka ku agdhowaa walow warbixinta aan helayno ay sheegayso in dhaawacyada ay la sii geeyey isbitaallada magaalada oo lagu dabiibayo halkaasna ay tiradu ka noqonayso ilaa tobaneeyo dhaawaca iyo sagaal qof inta ilaa hadda la xaqiijiyey
habeenka booliska soomaaliya doodisho oo sii hadlay ayaa sheegay in weli aysan jirin cid si rasmi u xaqiijin karta khasaaraha rasmiga ah ee jira waxuuna warbaahinta la hadlayay xalay saqdhexe waxa uu sheegay goobtu in burbur lixaadle ka muuqdo islamarkaana guud ahaanba korontadu ay tahay mid go-an aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta khasaaraha rasmiga ah ee ka jira gudaha hoteelka balse inta la xaqiijiyay ayuu sheegay inay yihiin sagaal dhimasho ah iyo weliba sidoo kale in ka badan toban dhaawaca
way jiri karaan in dhaawacyadu ay dhimashadu sii kororto oo dhaawac kale qof dhaawac ah ay wax ka gaaraan laakiin ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa intaas waxaan ummadda gaarsiinaynaa inay sidaas wax uga dhaceen meesha warbixinta aan idin siinayna waa midda hordhaca ah warbixinta oo dhammaystiran iyo wixii kale oo ku soo kordhana dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa maadaama goobta oo mugdi ah korontadiina ay maqan tahay awgeed ma jiraan wax intaa ka baxsan oo gooni aan idin siinayno marka waxaan idiin sheegaynaa waa idiin sheegay dadka weerarka soo qaaday afar qof baan idin yidhi oo qof gaarigii hore uu isku qarxiyey saddexna howlgalkii dambe oo afjarkaa lagu soo afjaray dadka dhaawaca ayay dadka dhintana tiradoodu dhaawacu waa tobaneeye dhimashaduna waa ilaa sagaal qof intaan xaqiijinay
weerarkan ayaa la sheegay in ay soo qaadeen ilaa afar dagaalame oo ka tirsan al-shabaab isagoo dagaalka soo afjaridiisa uu soo gaaray xalay saq dhexe waxaana la arkayay halkaasi ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo sii gelaya ciidamada booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay xalay inta howlgalku uu socday iyo dagaalka ka soconaya gudaha hoteelka afrig in ay xireen aagga hoteelka islamarkaana uu halkaasi gaaray taliyaha ciidamada booliska soomaaliya jenaraal xijaar waxaa sidoo kale halkaasi gaaray taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir saadiq john waxaa sidoo kale halkaasi la sheegay inay ka dagaalamayeen ciidamada booliska gaarka ah ee loo yaqaano haramcad iyadoo taliyaha ciidamadaasi haramcad uu isagana ka mid ahaa saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugnaa aagga hoteelka xalay saq dhexe inta weerarkan lasoo afjirin ayaa sidoo kale lasoo wariyey halkaasi inay galeen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga dowladda federaalk soomaaliya iyadoo sidoo kale ay gaareen hoteelka islamarkaana dagaalka gudaha hoteelka ka dhacaya ay ka qayb qaateen ciidamada gaarka ah ee loo yaqaano alfa group oo iyaga loo diro inta badan meelaha halista ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay islamarkaana ka hadashay geerida mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba ganacsato wararka laga helayo dagaalkaasi ayaa sheegaya in ay ku dhinteen dad caan ahaa oo isugu jiray saraakiil iyo weliba sidoo kale ganacsato war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay si xoog leh u xambaareyneyso weerarkii ay ku sheegeen mid waxaashnimo ah oo lagu qaaday hoteelka afriika ee magaalada muqdisho ilaa iyo hadda inta la ogyahay waxaa weerarka lagu sheegay inay ku dhinteen shan qof oo uu ku jiro jenaraal maxamed nuur galaal oo ahaa muwaadin aan waxba galabsan sidoo kalena waxaa goobta lagu dilay ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya mid ka mid ah afartii saddex ka mid ah afartii dhagarqabe ee weerar ka fuliyey ayaa lagu yiri halka ay ay sheegeen in uu midkii kale isqarxiyey sida uu sheegay afhayeenka booliska soomaaliyeed oo warbaahinta la hadlay ciidamada qaranka ayaa lagu sheegay warkan in ugu dambeyn ay toogteen raggii weerarka ka dambeeyey islamarkaana ay soo afjireen weerarkii ka soconayay hoteelka afriig waxaa warka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk lagu sheegay jenaraal galaal waxa uu ka mid ahaa ayaa la yiri tiro yar oo kun oo ka nool dadkii u soo joogay ee dhimash waa dhismaha ciidanka soomaaliya xornimadii kadib waxa uu sidoo kale soo qabtay ayaa yiri xilal kala duwan oo wasiirnimo waxay dowladda federaalka ah u tacsiinaysaa qoyskii iyo heladii uu ka geeriyooday jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday iyo muwaadiniintii kale ee ku dhintay dhammaan intii dhimatay naxariista janno allaha ka waraabiya ayaa lagu yiri warkan kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ciidamada dowladda ayaa ku ammaanan ayaa lagu yiri sida ay u xaqiijiyeen islamarkaana ay u badbaadiyeen muwaadiniinta ku sugnaa hoteelka markii qaraxyada lagu weeraray ay ku weerareen ayaa lagu yiri rag hubaysan hoteelka kooxda weerartay ayaa lagu yiri hoteelkan ayaa caadaystay waxyeelada dadka rayidkaa kadib markii ciidamada dowladdu kaga adkaadeen furimaha dagaalka iyadoo laga qabsaday ayaa lagu yiri goobo badan islamarkaana inta badan madax waa madaxdooda lagu laayay duqeymo cirka ah oo qorshaysan ciidamada amnigu marnaba kama daali doonaan la dagaalanka iyo soo afjaridda kooxahan ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya iyagoo sheegay in dowladdu ay dib shacabka kala wadaagi doonto khasaaraha rasmiga ah ee ka jira weerarka lagu qaaday hoteelka afrika ee magaalada muqdisho dadka weerarkan ka hadlay islamarkaana ka tacsiyey geerida halkaasi ka dhacday waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya isagoo ka tacsiyey geerida allaha u naxariistay jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa saraakiishii usoo joogay aasaaska ciidamada dowladda soomaaliya ee milatariga ah waxauna sheegay inuu eeba uga bariyo inuu naxariistiisi ka waraabiyo isagoo sheegay inaan marnabo loo dhuutin doonin weerarada ay qaadayaan dagaalyahanada al-shabaab ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa isaguna ka tacsiyey geerida dadka shacabka ah kasoo gaartay halkaasi iyo saraakiisha ciidanka iyo ganacsatada isugu jira waxa uuna ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble in ay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab sidoo kale mas-uuliyiinta ka hadlaya qaraxan waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare abshir bukhaari oo ka tacsiyey geerida ku timid allaha u naxariistay jenaraal maxamed nuur galaal madaxweynaha maamulka galmudug ayaa sidoo kale ka tacsiyey geerida jenaraalka iyo weliba sidoo kale dadka kale ee waxyeeladu kasoo gaartay amaba ku dhintay weerarkii hotelka afrika oo xalay saq dhexe soo gabagaboobay ciidamada dowladda soomaaliya iyo dhowr dagaalyahaan oo ka tirsan al-shabaab ayaa saacado fara badan ku dagaalaya hoteelkan oo ku yaala aagga garoonka caalamiga ah ee aadan cadde islamarkaana waxay booliska soomaaliya sheegeen in xalay saq dhexe lasoo afjaray weerarkaasi oo soconayay ilaa gelinkii dambe waa soo bilowday gelinkii dambe ee shalay soconayana ilaa saq dhexe oo xalay ah iyadoo inta badan weerarada noocan ay geystaan dagaalyahanada al-shabaab dagaalyamaasha al-shabaabna weli wax faahfaahina kama soo saarin dagaalka iyo weerarkii xalay ka dhacay hoteelka afriig waxayse war kooban ay ku qoreen barahooda internetka ku sheegeen in dagaalkan uu ahaa uu yahay weerar ay ku qaadeen hoteelka afriig islamarkaana gudaha gudaha hoteelkaasi uu ka dhacayay weerar jenaraal maxamed nuur galaal ayaa ka mid ahaa saraakiisha soomaaliyeed waxa uu qeyb kasoo noqday taliskii booliska konton iyo afartii waxa uu sidoo kale xilligii la asaasayay ciidamada milatariga soomaaliya ka mid ahaa saraakiishii lagu asaasay waxa uu tababar ciidan kusoo qaatay wadamo talyaaniga iyo ruushka ay kamid yihiin waxa uu wasiir awood badan kasoo noqday dowladii milatariga soomaaliya isagoo xiliyadii saman samanka dagaalka u dhacayay ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waxauu sidoo kale dowladda milatariga sideetamaadkii wixii ka dambeeyey kasoo noqday wasiirka howlaha guud waxauu sidoo kale xilligii burburka ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamankii dowladii kacaanka waxaana uu ka mid noqday dadka ku dhintay xalay weerarkii ka dhacay hotelka afriig ee magaalada muqdisho hogaamiyaha maamulka puntland ayaa kulamo ka bilaabay magaalada garoowe ka hor tegitaankiisa dhuusamareeb faysal cabdifaarax ayaa sii dheeranaya wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxa ay kusoo waramayaan in madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu xalay kulamo kala duwan u ka waday deegaano ka tirsan maamulkaasi puntland gaar ahaana magaalada garowe oo caasimadu ah maamulkaasi puntland kulamada madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa ay wararku sheegayaan inay ahaayeen kuwo isxog waraysi iyo wadatashi isugu jira oo ku saabsanaa xaalada guud ee uu dalku haatan marayo iyo sidoo kale waxaana la sheegay in kulamadan uu la qaatay qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta siyaasiyiinta aqoon-yahanada waxgaradka iyo ururada bulshada ee deegaanada maamulka puntland madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaana waxaa lasoo sheegayaa in la tashiyo uu markaasi la sameeyey islamarkaana la tashiyadan ay ku saabsanayeen shirka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo maanta la filayo in uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug oo la filayo in madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo ka qeybgalay islamarkaana uu kamid yahay mas-uuliyiinta lagu baaqay in shirkaasi ay ka qeybgalaan waxaana sidoo kale jirta in kulamadani ay sidoo kale salka ku hayeen sidii madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi deni oo ku aadan in uu shirkaasi ka qeybgalo iyo arrimo kale oo shirkan looga hadlayo oo ku saabsanaa in markaasi ka qeybgalka shirka dhuusamareeb ee madaxweynaha maamulkaasi puntland waxaana la sheegayaa in madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu kulamo kala duwan islamarkaana xasaasi ah oo ka hadlaya arrimaha kala guurka ee haatan dalku uu marayo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaana waxaa la sheegay in haatan kulamadiisii ugu dambeeyey ee uu ka sameynayo magaalada garowe islamarkaana waxaa la filayaa in markaasi uu gaaro magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug halkaas oo la filayo in shirka maanta uu ka furmo waxaana jirta in dowlad goboleedka puntland iyo sidoo kale maamulka jubbaland ay yihiin qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay markaasi sida aadka ah la sheego in khilaafku uu kaga dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana markaasi jirtay in maamulka puntland uu markaasi ka mid ahaa dowlad goboleedyada markaasi sida aadka u dhaliishan dowladda federaalk soomaaliya sida ay wax u wado iyo sidoo kale tabasho xoogan ka qabay sida markaasi ay doorasho kaga dhacayso dalkan waxaana ay markaasi sheegeen in markaasi eedeymo badan ay u jeediyeen mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale guddiga dowladda federaalk soomaaliya usoo magacowday inay maamulaan doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo horaanta sanadkan waxaana madaxweynaha maamulka puntland iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka jubbalandba ay markaasi ahayd dhowaan markii si wada jira ay usoo saareen markaa guddiga doorashada ee dowladda ku matalaya kuwaas oo dowladdu ay qaadacday welina maamulka jubbaland ama maamulka puntland kama uusan hadlin qaadacadaasi ama diidmada dowladdu ay sameysay ee ku aadan in markaasi habka loo maray guddiga ay soo magacaabeen maamulada puntland iyo jubbaland waxaana jirta in markaasi khilaafaad iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira dowladda dhexe iyo maamulka puntland uu kusoo aadaya xilli kulamo kala duwan oo ugu dambeeyey uu madaxweynuhu markaasi ka sameynayay deegaanada maamulkaasi puntland waxaana la filaya in dhuusamareeb uu u gudbo iyadoo ay markaasi arrimahaasi xasaasiga ay jiraan waxaana jirtay in madaxweyne maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu dhaliilo kala duwan u jeedinayo muddooyinkii dambe guddiga doorashada ee dowladdu magacowday
aad u mahadsan yahay faysal cabdi faarax markan shirkii la filayay inuu ka furmo magaalada dhuusamare maanta ayaa u muuqday in dibdhac kooban uu ku imaan karo shirkan oo ay ku ballansan yihiin madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa inta badan waxaa la filayay in lagu hadlo arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaana lagu falanqeeyo waxaa shirkan ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya kadib kulan ula qaatay beesha caalamka waxaa soo dhaweeyey ama la filaya inay ka qaybgalaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka waxaase u muuqda maanta oo la filayo shirkaasi dhuusmareeb ka furmo dibo dhac kooban inuu ku yimid shirkan ayaa waxaa saameyn ku yeelanaya qaraxyadii wararkii maanta waa xalay ilaa shalay ka dhacayay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa sidoo kale aan muuqan saansaanta shirkaasi iyadoo maamulka galmudug madaxda ugu sarreysan ay shaaca ka qaadeen laga yaabo dibidhac kooban in shirkaasi uu ku yimaado intaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna ruuxii dalka idaafaha caalamka inaga soo gaaray injineer kooshiyeer ayaa warka farsameynayay subaxnimadan shaacireen ahay cidda warka iyagu seegay simnews ay ka daalacan karaan nabadgelyo
simba